su-aal aada iyo aad maarata cilaaqo ula leh muxaadarada ayaan shiika weydiinayaa su-aashaas oo ah alintisaabu ila asalafiyati hal yuujadu fi lkitaabi wasunnati wama alfarqu bayna ahli sunnati waljamaacati wa bayna asalafiya salaatu wasalaamu calaa rasuuli illah cabdillahi waxay ahayd xaqiiqatan inuu isagu ka jawaabo su-aashaasi laakiin maadaama uu igu soo xawiilay insha allahu tacaala kelmad gaaban ayaan ka odhan doona in wax alqaabta ahlusunnuhu ay iska leeyihiin oo fara badan sida masalan aطaa'ifa almansuura alfirqa naadiya ahlulxadiid asalafiyuun ahlu sunna waljamaaca waa alqaab waxa weeyaan qaarkoodna lafdigoodu nusuusta ku soo arooray sida aljamaaca oo kale iyo sida masalan aطaa'ifa almansuura iyo kuwo kaloo la mida qaarna madmuunkooda iyo macnaha ay xambaarsan yihiin uu ku soo arooray kitaabka iyo kitaabka iyo sunnada ahlu sunnuhuna ay isku magacaabeen waa in u intisaabeen markii ay daahireen firaqii faraha badnaa ee ahlu sunnaha khilaafsanaa si ahlulxaq ay uga soocmaan dadka ahlulbaatilka ah oo ay uga tamayusaan alqaabtaasi waxa weeyaan waa alqaab asiila oo qadiima sida hore aynuu ishaaray sheekh bakr abu zayd kitaabkiisa la raba xukmu lintimaa ila aljamaacaati walfiraq walaxzaab alqaabta ahlu sunnaha ayaa uu kaga hadlayaa iyo farqiga udhexeeya alqaabtaasi iyo asmaada iyo alqaabta axjaabta kale maanta ay iska leeyihiin haddaan soo khulaaseeyo alqaabta noocaasi waa alqaab ay la baxeen dadkii ahlulxaqa ah si ahlubaatilka ay uga soocmaan alqaabta axsaabta iyo firaqu maanta ay leeyihiinna waa mid dadkii ahlulxaqa ah lagu kala tafriiqinayo oo lagu kala kaxaynayo iyaga laftoodii waxaa kaloo ka mida furuuqda udhaxaysa alqaabtaasi madmuunka ay xambaarsantahay ee ka turjumaysaa waa madmuun xaq oo ah diintii dhabta ahayd iyo islaamkii saxiixa ee lagu soo dejiyey nebi maxamed ama alqaabta waxa weeyaan ay iska leeyihiin firaqa maanta jira ama axsaabtu waa alqaab in fara badan oo ka mida madmuunka ay xambaarsan yihiin iyo waxyaabaha ku hoos aasan ay yihiin waxyaabo khilaafsan kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam alqaabtan ahlusunna waljamaaca ay iska leeyihiin ama salafiyiintu ma aha mid keensanaysa in dadka ahlulxaqa ah iyagu ay kala tagaan bal sida hore aynuu ishaaray fii khilaali muxaadara ahlulxaq oo dhan bay samcinaysaa meeshay doonayaan ha joogaan waktigay doonayaanba ha noolaadaan alqaabtaasina daa'ifa mucayana oo cadad mucayana leh oo dadkii ka mida ayay gooni u qoqodaysaa oo dadkii kale muslimiinta ahana munaabado ayaa ay ku samaynaysaa waxaa kaloo uu leeyahay sheekh bakar abu zayd alqaabta ahlusunnuhu marba marnaba ma aanay keensan ibtidaac iyo ixdaad fii diin illaahi subxaana wa tacaala alqaabtan dadkani ay la baxeenna ibtidaac iyo ixdaad fara badan ayaa diinta rabbi subxaana wa tacaala ay ku keentay markaasi alqaabtaasi intaas ayaan ka odhan lahaa waxay u qaybsamaan alqaab nafkeedu ku soo arooray axaadiisa rasuulka iyo alqaab madmuunkeedu uu ku jiro oo ahlu sunnuhu ay la baxeen markay firaqu daahireen si ay gooni uga baxaan oo ay uga tamayusaan calaa sabiili lmithaal laqabkaasi asalafiya waxaa laga yaaba dadka qaarkood inuu ku cusub yahay oo ay u maleeyaan in casrigan la keenay xataa bacduhum shabaabka qaarkood ay ku yidhaahdeen in salafi lala baxo bal cid albaani uga horraysay ii kan isaga waxaa laga yaaba marka inuu cilmi isku tuhmaayey hase haatee laqabka caynkaasi waa laqab qadiima weeyaan waxa uu leeyahay saaxib alxudda fii bayaani almaxaja alintisaabu ila salaf inuu yahay shay maxmuuda qofka u nisbo sheegsan aan lagu ceebaynahayn kadalika sheikh lislaam ibnu taymiya raxmat ullahi caleyh sidaasi ayaa uu leeyahy waxaa kaloo arrinka noocaasiyo ka warramay inuu jiri jiray alimaam ibnu lcasiir raximah llahu tacaala oo kooxda muslimiinta ka mid ee xaqa ku taagan inay laqabkaasi lahaayeen oo salafkooda u intisaabi jireen ayaa isaguna uu tilmaamaya waxaa kaloo tilmaamay arrinka noocaasiya alimaamu samcaani raximah llahu tacaala fii kitaabihi alansaab waxaa isaguna tilmaamaya ibnu nuqda raximah llahu tacaala waxaa tilmaamaya isaguna ibnu nasrdiin aw ibnu nasirdiin dimshiki wagayruhum min ahli lcilmi lama soo koobi karo waa laqab markaa qadiima oo weligiiba dadka alxadiidka loo yaqaanay wax jadiid oo cusuurtan dambe yimina haba yaraatee maaha amaa su-aasha ah miyuu farqi udhexeeya ahlu sunnaha iyo waxa weeyaan laqabkaasi asalafiya asalka farqi umaanu dhaxaynin oo isku macno ayay ahaayeen hase ahaatee waxaa dhacday laqabka ahlu sunnaha in far firaq fara badani ay sheegteen sida maaturidiyada iyo ashaacirada iyo bacdu suufiya iyagoo xaqiiqa ahaana madmuunkiisii iyo caqiidadii iyo manhajkii uu ka tarjumayo aan aaminsanayn amaba se khilaafsanba ee laqabkaasi asalafiyana ilaa imika lama hayo sida culimmadu ay tilmaameen dad ahlulbaatila oo waxa weeyaan sheegtay ama salafka u nisbo sheegtayba waayo hadday u nisbo sheegtaan salafka waa ay fadeexadoobayaan oo waxaa qawaacidooda ka mida madhabu salafi aslam wa madhabu alkhalafi aclam wa axkam taasi ayaa buray sidaa awgeed ayaa culimada muxaqiqiinta qaarkood waxay yidhaahdeen maadaama laqabkaasi fadfaad uu noqday oo dad fara badan oo ahlulbidac ay hoostiisa ay soo huluusheen waxaa fiican in la isticmaalo laqabka ahlulbidaca si toosa lagoga soocmayo oo iyagu aanay u nisbo sheegan karin oo ah asalafiya ama ahlulxadiid iyo alqaabta kale ee lamida wa intaasi ayaan kusoo gaabin laha markaa jawaabta su-aashaas aadka u ballaadhan wallahu aclam waxkama bilahi tawfiiq sala allahu calaa sayidina maxamed bismillaah sidaa runtii shiikhu uu nagu faafahayey jazaahu allahu khayran waxaan ku darayaa laba naqli oo anigu maaragtay aan xusuusanahay naqliga horeeto shaykhulislaam ibnu taymiya isagoo radinaya dadka ahlulkalaamka ah ee madhabka ahlulxadiidka khilaafsan dadka maaragta mar kastaba hortaagnaa ee baatilkooda radinayay inay yihiin ahlulxadiidka marka isagoo maaragta shiikhu mawduuca ka hadlaya wuxuu leeyahay kitaabka daru tacaarudka la yidhaahdo oo koob iyo tobanka mujalladoo sheikhu iska leeyahay mujalladka labaad sabxada labaatanaad ayuu cibaaradan ku odhanayaa shiikhu wuxuu leeyahay wahaadihi alطariiqaةu annabawiyatu asuniyatu asuniyatu asalafiyatu اlmuxamadiya kelimaadka waa kelimaad mutaraadif ah nabawiya waa dariiqada nebiga loo nisbeeyey asuniyatu asalafiyatu اlmuxamadiya alfaada marka qofka su-aasha soo qoraya keyrkiiba ha ogaado asalafiya macnaheedu inay tahay aariiqa annabawiya aw ariiqa asuniya aw ariiqa almuxamadiya ma uu malaynayo qof muslimii inuu shaki ka gelayo sunada nebiga sala allahu alayhi waalih wasalam inuu abtirsado taas waxa weeyaan waa tambiiha koobaad tambiiha labaad isla mujaladka laftiisa sabxadii hadda ma xusuusanayo ayuu shiikhu wuxuu tirinayaa rag culimada culimada ahluxadiidka rag badan oo ka mid ah isagoo niqaashaya masalada nuzuulka alla subxaanahu watacaala habeenka tulutu leyl alakhir inuu soo degayo ayuu culimmada maarata masalada ka hadashay ayuu shiikhu tirinayey markaasu wuxuu yidhi maarata ka nucaym ibni xamaad waa shaykhu lbukhaari wاlbukhaari wabni khusayma wabni cabdilbari wagayrihim min asalafiya sidaasuu odhanaya laakiin safxada hadda ma aan xusuusni ayu aalib oo doonaya maarata safxada inuu arkana insha allahu tacaala kitaabka aniga haya inta ayaan maaragtay kaga baxaya mawduucii uu shiiku ka jawaabay mawduuca aan ka hadlayno waxaa laga yaabaa in badan oo dalabada ka mida inay ku soo celceliyaan ama asxaabu shubahaat ay ku yidhaahdaan maxaa mawaadicdan markasta lagu soo celcelinayaa maa laga hadla maarata mawaadicda kaleeto waxaan leenahay alcaqiidatu awala low kaanuu yaclamuun hadihi اlmasأala waa waxa weeyaan min ahami اlmasaa'il waxa weeyaan waa muslimiintu inay manhaj صaxiixa ee waadixa ee sunni ah inay ku ijmaacaan oo ay isku raacaan oo ay isku walaaloobaan weeye midaan ugu yeeraynaa dad fara badan marka waxay doonayaan qadiyada ama asalka cadiimka ee macsuumkaa inta laga tallaabo in matahaad ummadda la dhex geliyo oo haddaytu dadku ay noqdaan sida ummadeennu waaqaceedu maanta uu yahay oo ah mid kasta oo zaciim ah oo khabiis ah intuu majmuuca min annaas intuu u samaystay anu iyo manhajkeenna nebiga aanu ka dhaxalnay oo aanu kaga digayna in fara badan oo aanu masaajidda iyo xalaqaadka aanu kusoo celinayna aanu kusoo celcelinayno ma ahan in axadka iyadaa khilaaftay cid kasta ee manhajkaas ummadda ugu yeeraysana waa dadka aanu soo dhawaysanayno ummaddana maarata insha allahu tacaala waddadaa maalinka iskugu yimaadaan ayay naftoodana anfacayaan kayrkoodna anfacayaan